magaalada muqdisho waxaa shalay gelinkii dambe lagu soo gebagabeeyey shir maalmahan bahalkaasi ka socday oo lagaga hadlayay sidii wax looga qaban lahaa amniga qaranka soomaaliya ra-iisul wasaaraha federaalka waa dowladda federaalka cabdiweli sheekh axmed ayaa waxa uu ka sheegay gebagabadii shirkaasi inay u gudbiyeen baarlamaanka sharci u ogolaanaya abuuradda ciidamo la dagaalama hargagixisada saare cabdi axmed ayaa warbixintan inoo haysa kadib muddo saddex cisho ah oo uu shirka amniga qaranka ka socday magaalada muqdisho ayaa waxaa ka soo baxay shalay qodobo lagu naaxinayo amniga iyo kuwo cusub oo looga codsanayo baarlamaanka si ay u meelmariyaan xeerka la dagaalanka argagixisada shirkan ayaa waxaa soo xiray ra-iisul wasaaraha dowladda soomaaliya cabdiweli sheekh axmed maxamed oo waday waayadanba dadaal xukuumaddiisu ay ugu jirto soo celinta amniga waxa uuna shirka ka sheegay in baarlamaanka ay u gudbiyeen ansixinta sharci la dagaalanka argagixisada ah si ammaanka loo xoojiyo waxaan gudbinay xukuumaddu waxay gudbisay sharcigii la dagaalanka oo aynu muddo ka shaqaynayay oo runtii aan u aragno inuu yahay sharci wax weyn tari doona la dagaalanka argagixisada wuxuu la yaalaa golaha shacab waxaan rajaynaynaa inuu golaha shacabku dadejiyo meelmarinta sharcigaas si aynu ugu gudubno inaynu runtii sharciga marino kuwaas dhibka nagu hayo shirkan intii uu socday ayaa waxaa ka soo qayb galay safiiro dalal shisheeye u jooga soomaaliya madaxda midooda afrika mas-uuliyiinta ugu sarraysa dowladda iyo hay-adaha amniga ayadoo ay goobjoog ahaayeen arge ka kala timid gobollada dalka qodobada shirkan ka soo baxay ayaa waxaa ka mid ahaa dibadejin lagu sameeyo xeerka iyo hay-adaha amniga iyo u kuurgelid lagu sameeyo sidoo kale xaaladda guud ee amniga ee dalka iyo diyaarinta habkii looga hortegi lahaa amni darrada haddaba qodobada shirkan ka soo baxay maxaa ay ka bedeli karaan xaaladda amni ee soomaaliya gaar ahaana magaalada muqdisho waxa aan su-aashaasi weydiiyey profesor warsame xasan cali oo wax ka dhiga jaamacadda payreview university ee texas yani waxna wax aad u fara badan oo aad u wanaagsan ayaa la meeshan gareeyey laakiin haddaad dib ugu noqoto tiraahdo maxaa waxaa kan ka suuri geli kara hadda waktiga la joogo waa adag tahay wax fudud ma aha laakiin waa wax la tigsan karo oo la dhigi karo waxaanay after yani saddex sano afar sano barnaamij ah in saa loo tilmaamo ayay ku qurux badnaan lahayd oo loo kala saaro oo sursanoy loos bay ku qurux badnaan lahayd haddana xoogga la saaro waxaa la yidhaahdo for example midaynta ama ama ama idhaahdo wada wada xiriirka dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada haddaad dib ugu noqoto for example dhinaca militariga militariga waa jiray number fara badan oo militari waa la sameeyey maxaa ilaa haatan mataqaana ay soo celiyeen waddanka kusoo celiyeen inkastoo inta badan kooxda al-shabaab oo loo tiiriyo falalka amni darro gacantooda ay ka baxday gobollo badan oo ku yaala koonfurta iyo bartamaha soomaaliya iyo inta badan magaalada muqdisho haddana weli waxaa muuqata in khidadii dagaalka ee dhinacyada weerarada qorshaysana ay weli dowladdu ku guulaysan inay ka hortagto waxaa falalkaasi amni darro ay dhacayaan xilli dalka ay joogaan in ka badan dhowr iyo labaatan kun oo ciidamo ka tirsan ah midowda afrika ee amisom iyo kuwa dowladda soomaaliya haddaba su-aashu waxa ay tahay taasi xalma loo heli karaa mar kale ayuu ka jawaabayaa professor warsame xasan cali amniga qaranka oo dhan sida ciidamada asluubta ciidamada booliiska wasaaradda ciidamada muxuu ahaa iyo ciidamada amniga qaranka guud ahaan iyo shacabka soomaaliyeed waa inay wada shaqeeyaan dowladduna wakti badan ay gelisaa inay tahayeyso ciidanka isla markaana xiriir toosa ay la samaysaa muxuu ahaa ciidamada qaranka iyo shacabka soomaaliyeed inay wada shaqeeyaan sarafdarada soomaaliyed waxaa caawa noogu filan wiiki haddaa isbuuc haddaa lasoo dhaafay in laba nin oo xildhibaan ah in magaalada gudahooda lagu dilo nina gurgiisa lagu dilo nina baxalbadmiino loo dhigo gaari wata lagu qarayo taasi waa waa ceyb iyo dhibaato dhibaato weyn ka taaga dhinaca amniga qaranka shacabkana mooralkooda hoos uu dhacayaa haddii ay arkaan xildhibaanadoodiiyo sifkooda loogu lagu laynayo saas darteed waxaan dhihi lahaa dowladdu waa inay wakti badan waxay noqoto waxay noqoto waxay intay doontaa noqoto dhaqaale iyo wakti badanba ay geliso si ay isugu dhaweyn lahayd iskula shaqayn lahayd shacabka iyo militariga waxaa horey uga dhacay magaalada muqdisho shirar la mid a midka la soo gebagabeeyey shalay gelinkii dambe kaasoo saddex cisho sidoo kale magaalada muqdisho loogu soo gebagabeeyey sida wax looga qaban karo hay-adaha garsoorka iyo cadaaladda hase yeeshee dad badan ayaa weli waxa ay dhaliilayaan meelmarinta qodobadii ka soo baxay shirkaasi oo aanan weli lagu tillaabsan guushooda
aad iyo aad waad umahadsan tahay saare cabdi axmed oo nala socodsiinaysay warbixintaasi ay nooga diyaarisay shir amniga ku saabsan oo saddexdii maalmoodii u dambeysay ka socday magaalada muqdisho shalayna la soo gebagabeeyey